أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu helno inshaa allah qodobo ay ka mid yihiin dagaalkii ka socday magaalada gaalkacyo oo joogsaday ciidamada maamulka shahaadala dirarka ah ee puntland oo soo afjaray maleeshiyaadkii kooxda riddada ay ku ururinaysay waqooyiga magaalada gaalkacyo iyo deni oo saacado kooban u qabtay inay isku soo dhiibaan maleeshiyaadka kale ee xasan gurguurte uu deegaanadaasi ku beeray xukuumadda dabadhilifka ah ee yeman oo soo masaafurisay wakiilkii ganacsi ee maamulka ashahaadala dirarka ah ee somalilan kadib laba bilood oo uu ku xirnaa magaalada cadan markas daraasaad oo sheegay in aqoonsiga yuhuudda ee maamulka hargeysa uu ka dhashay kadib weerarkii duufaanul aqsa ee ay qaadeen xoogaga muqaawamada filistiin qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu hennana waxaa ka mid ah wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo booqatay dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay duqeymo ka dhacay deegaanka farsooley islamarkaana gaarsiisay gurmad lacageed waxaad maqli doontaan kulankaas iyo kelimaadkii laga jeediyey qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo khamiisah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo faahfaahsan waxaa soo gebagaboobay iska hor imaad culus oo shalay gelinkii dambe ka bilowday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalkan ayaa xoogaystay saaka aroortii hore kadib markii ciidamada maamulka ashahaadala dirarka ah ee puntland dhowr jiho ka weerareen saldhig weyn oo maleeshiyaad daacad u ah kooxda riddada soomaaliya ay uga sugnaayeen waqooyiga magaalada gaalkacyo saacado kadib ayuu dagaalka istaagay waxaana guushu ay raacday maleeshiyaadka maamulka ashahaadala dirarka ah ee isku magacaabay puntland war rasmi ah oo ka soo baxay taliska booliiska maamulka siciidani ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu beegsaday isku imaatin maleeshiyaad hubaysan ay ku lahaayeen gaalkacyo ayna ka furteen dhammaan hubkii iyo gaadiidkii saldhigga yaalay baraha bulshada ayaa lagu faafiyey muuqaalo muujinaya saraakiil iyo maleeshiyaad maxaabiis ah gaadiid dagaal iyo saanad hub ah oo laga qabsaday maleeshiyaadkii gacansaarkala lahaa xasan gurguurte siciid cabdulaahi deni oo kelimad ka jeediyey magaalada garoowe ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey wixii ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo isagoo saacado kooban u qabtay maleeshiyaadka kale ee kooxda riddada soomaaliya ay ku abaabushay deegaanada maamulkaasi waxaan runtii uga mahad celinayaa sarreeyaasha iyo hogaamiyaasha ciidanka taliyayaashooda sida habsamida leh sida ay ugu guulaysteen in ay dowladda puntland gacanteeda ku soo celiyaan xeradaas oo ahayd xero dowladda puntland ay maamusho laakiin muddadii u dambeysay ka shaqaynaysay nidaam khaldan waxaan sidoo kaleeto halka baaq ugu soo jeedinayaa dhammaan dhallinyarada kaleeto ee gobollada puntland jooga ee nidaamkaa ku jiray ee warqadaha beenta iyo biometriga beenta ah laga buuxiyey ee ku andacoonayeen inay federaal ka tirsan yihiin puntland ciidanka jooga waa ciidanka puntland maanta ciidan kale oo ka jiraa ma jiraan waxaan rabaa dhallinyaradaas inay ciidamada dowladda puntland ka mid noqdaan isu soo dhiibaan nidaamka dowliga ah raacaan ciddii ka dhaga adeegta jawaabo jawaabahaas la mid ay helaysaa waxaan rajaynayaa inay saraakiishuna ka shaqayso meelaha ay ku sugan yihiin oo dhanna ay ciidamada dowladda la shaqeeyaan sidai horeba ula shaqayn jireen ciddii aan ciidan ahayn oo ciidan aan rabin danaheedii ay qabsan jirta ha qabsato dhinaca kale guddoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulka shahaadala dararka ah ee puntland ayaa isna iclaamiyey in lasoo afjaray maleeshiyaadkii kooxda riddada ee gobolka mudug isagoona fariimo u diray waxaan dadweynaha u sheegaynaa reer puntland gaar ahaan gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo inay magaalada iyo gobolku ammaan yahay howlgalkii ciidamadu sameeyeenna si nabadgelyo ah uu ku soo dhammaaday loolana wareegay xeradii nimankii ay ku jireen sheeganayey inay u shaqeeyaan dowladdii hadda wakhtigeedu dhammaaday ee federaalka ahi gobolku waa ammaan waa nabad dhammaanna waxaa gacanta amniga ku haya ciidamada puntland wax dhibaataa oo ka jiraana ma jiraan si hufan oo dhib yar oon wax khasaara lahayn ayuuna ku soo dhammaaday howlgalkii ay ciidamadu ay saakas ay sameeyeen ayna la wareegeen xeradii ciidamadu ay la wareegeen xeradii ay ku jireen nimankii sheeganayey inay yihiin dowladda federaalka inay u shaqeeyaan halkaas aan wax khasaaraa ka soo gaarin dadweynaha iyo dowladda ganacsiga duulimaadka iyo isku socodka dadweynaha intuba inay yihiin gacan amni ay ku jiraan ay caadi yihiin wax dhibaataana aysan ka jirin ciidamaduna ay gacanta ku hayaan ammaanka wax kasta oo agab ciidana oo calaamadaas leh waxaan ku wargelinaynaa dadku inay ku celiyaan gacanta ciidamada hadday tahay gaadiid iyo hadday tahay hub iyo hadday tahay labis intaba wixii calaamad agab ciidan ah oo xeradaas calaamadeeda leh inay ku celiyaan oo ciidamada amniga ee puntland inay gacantooda geliyaan ciddii lagu helo oo bannaankaas laga helo waxaa weeyaan cid amnigeeda iyo amniga gobolka intaba yacni wax u dhimaysa dadweynaha iyo cid kastoo isku dayda gobolkan cid aan dowladda puntland ahayn inaysan ciidan meel ku haysan karin haddaba maxamed xasan alfaatix oo si dhow ula socday xaaladda magaalada gaalkacyo ayaan wax ka weydiinay dagaalka maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo iyo fariimaha uu dirayo nooca ay yihiin bismillaah waad mahadsan tahay cabdiwahaab dagaalkan aadka u xoogan ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaa ka horeeyey maleeshiyaad aad u fara badan kooxda ridada bilihii lasoo dhaafay ee ku gureysay koonfurta magaalada gaalkacyo waqooyigeeda iyo koonfurteeda waxaa ka jira laba maamul oo laba daraf kala taabaxsan maamulka koonfurta wuxuu hoos tagaa kooxda ridada halka waqooyigan oo hoos tago maamulka puntland fadhigiisu yahay magaalada garowe waayahanba ciidamada ayaa halkaas la geynayey saanado military ayaa loo marinayay maleeshiyaadka ku sugnaa waqooyiga qaab qardajeex ah colaaddu waxay qarxday shalay gelinkii dambe markii hub la tahriibinayey koonfurta gaalkacyo lagula wareegay fariimaha marka colaadan cusub ay dirayso cabdiwahaaba waxay tahay in xasan garguurta uu doonayo in dhammaanba maamulada isaga ka fikirka duwan uu muquuniyo awood ciidanna uu ku muquuniyo wuxuu adeegsanayey saraakiil ka tirsan maamulkiisa oo heyb ahaan kasoo jeedo dhanka gobolada waqooyi bari ee maamulka puntland loo yaqaan hadda uu ka arrimiyo kooxaha mucaaradka ee fadhigooda magaalada muqdisho ee xerada xalane ee wadahadalla kula leh kooxda ridada waxaa ka mid ah saciid cabdulaahi dani kooxdahaasi waxay ku midaysan yihiin golaha isugu yaray golaha mustaqbalka soomaaliyeed maadaama kooxaha mucaaradka cadaadis ay ku hayaan xasan garguurte oo dhowaan shirkii magaalada kambaala ka dhacay ajandayaashiisii ugu muhiimsanaa ay leexiyeen oo xasan garguurte diblomaasi ahaan looga adkaaday wuxuu go'aansaday in uu kala dhantaalo maamulka siciidani kal hore wuxuu magaalada laascaanood xasan garguurte ka sameeyey maamul laga magacbaxay ee waqooyi bari soomaaliya ujeedka maamulkaas wuxuu ahaa in culayskii iyo miisaankii siyaasadeed ee maamulka puntland meesha uu ka baxo markii taasi usoo caweysane wuxuu bilaabay in u dhiil qaado oo dhanka militariga uu adeegsado kal hore saraakiil hore uga tirsanaa maamulka siciidani oo muqdisho lagu soo hubeeyey ayaa waxay isku dayeen in duulaadka magaalada garow ay tagaan magaalada boosaaso ciidamo uu geeyo intiina way suurtageli weysay oo saraakiishii ayaa wadahadal ula gala siciidani dib ayuuna u laabtay marka tani waxay ka dhigan tahay fariinta xasan gargurto ah in maamulada isaga fikirka duwan uu muquuniyo wixii ay ku qaadataba horey xasan garguurta wuxuu ugu fashilmay weeraro kuwan la mid ahaa oo ugu qaaday maamulka shaadal dirarka ee lagu magacaabo jubbaland ee ka jira gobolka jubbada hoose waa looga adkaaday kana waa iskudagii labaad oo looga adkaaday wuxuu kusoo guulaystay oo keliya xasan garguurte maamulkii fadhigiisu ahaa magaalada baydhabo oo muquuniyey cabdi cabdilafta gareer baydhabo qudheedane hadda meel nabdoon ma ahan oo kooxihii maamulka ah meesha haystay bannaanka ay u baxeen halkaas ay kasoo jabhadaynayaan dagaal culusna ay kaga jiraan waxaa la dhihi karaa tani waxay sare usii qaadi doontaa rasiidka fashilka siyaasiga ah ee xasan garguurte ee afartii sannadood iyo dhowrka bilood kooxdiisu ay wajahaysay waa mahadsan tahay alfaatix su-aasha kalen ku weydiinaya waxay tahay loolanka hadda ka socda gobolka mudug ma laga yaabaa inuu ku faafo dhinaca iyo gobolka bari oo isla maleeshiyaadka puntland iyo kuwa kale ee xasan gurguurta taabacsana isla joogaan cabdiwahaab marka dhowr jaanib aan ka eegno loolanada hadda ka jira gobolka mudug ujeedkoodu waa in maamulka saciidani uu hogaamiyo la kala dhantaalo militari ahaan iyo siyaasi ahaan si ugu dambayntii loogu qasbo in uu galo heshiis siyaasadeed oo kafada guusha u rajaxaya dhanka xasan gurgurte magaalada gaalkacyo ee aan soo sheegnay in laba maamuli ka kala jiraan xasan gurgurte wuxuu doonaya in dhanka waqooyi maleeshiyaadka ku sugnaa awood ciidan uu siiyo kadib ay dardaraan maamulka magaalada gaalkacyo waqooyigeeda ka jira ee hoostaga maamulka siciidani kadib ay u wareegaan dhanka degmada jariiban degmada garacad deegaanadaas ay soo saydarayaan ciidamada mucaaradka ku ah siciidani marka dambena maamul puntland ku awood ah meesha uu ka istaago magaalada boosaasane sidaasoo kale ay ciidamadaas ugu saxfiyaan libin iyo guulna ay ka keenaan sidaas ayuu doonaya xasan gargurta laakiin sida muuqata qorshahaasi wuu ka fashilmay inkastoo weli dagaal laysku madlan yahay oo labada dhinacba abaabule ay wadaan su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay cabdiwahaabow muxuu salka ku hayaa loolankan u dhexeeya siciidini iyo xasan gargurte jawaabtu waa mid waadix ah waa loolan salka ku hayo siyaasad iyo awoodda maamulka dalka soomaaliya waxaan ognahay in xasan garguurte iyo siciidani shakhsi ahaan aysan isku haynin oo sannaddii labada kun iyo laba iyo labaatankii xasan garguurte in madaxweynaha kooxda ridada inuu noqdo waxaa mas-uul ka ahaa ayaa la dhihi karaa saciid cabdulaahi dani oo codadkii uu helay dhammaantoodba isaga ku taageeray farmaajo ayuu ku taageeri karay xilligaas ku siyaasad ay ahaayeen waxaa la yidhahdaa siyaasaddu ma lahan saaxiib joogto ah waxay leedahay dan meerta ah marka dantii meerta ada aheyd ee labadaas dhinac u dhexaysay ayaa waxay maanta gaartay in gacanta iskula tagaan xasan garguurta oo ciidamo diyaarada kaga daabula magaalada muqdisho oo uu geeyo koonfurta gaalkacyo gaalkacyo uu kasii qaado dhanka waqooyina laysku qabto haddii la eego maleeshiyaadka hadda xasan garguurta uu adeegsanayo waa kuwa loo yaqaano b s f ta oo ahaa maleeshiyaadka ashaadala dirirka ee maraykanka uu tababaray caana ka ahaa gobolada waqooyi bari soomaaliya ee puntland loo yaqaan waa maleeshiyaad sumcadoodu aad ay u liidato waa maleeshiyaad culimmada iyo dadka ahlulxalli walcaqdiga ah ee beegsado waa ashaadalatir oo shacabka magaalada gaalkacyo iyo magaalada boosaasaba maanta baraha bulshada ay soo dhigayaan in maleeshiyaadkan yihiin kuwa ashaadalatirar ah maleeshiyaadkan b s f ta loo yaqaano dhowaan maraykanku markii uu tagay magaalada boosaaso saraakiisha ka socotay lama kulmin waxay la kulmeen kuwa loo yaqaano b m b ciidanka badda ee maamulka puntland oo iyana imaaraadka ee ku xiran loolanka ugu muhiimsan meesha uu ka dhacayo waa garowe iyo gaalkacyo boosaaso waa caasimada dhaqaalaha ee maamulka puntland iyana waxaa laga soo sheegaya durbadiiba in kolonyooyin ciidan ah ay u jihaysteen oo ka dhabaxay magaalada garowe haddii dani uu kusoo adkaado loolanka magaalada boosaasona shaki kuma jiro in la dhiciseeyey iskudaygii xasan garguurta si kaamil ah marka waxaan aragnaa in labada dhinac hadda ay aadeen jihada ee dhanka ismuquuninta awoodda ah xasan garguurta horey maamulka jubbaland markuu ugu fashilmay ee dhanka gobolka jubbada hoose wuxuu u jeestay gedo gedana wuu kusoo jabay oo hadda wax la taaban karo kama jiraan shakina kuma jiro in fashilka hadda uu kala kulmay magaalada gaalkacyo ay xaaladda sii adkeynayaan oo xasan garguurte kooxdiis waxay wajahaysaa marxalad kala guur ah oo gaaladu ay dhaqaalihii ka jarayaan kabka miisaanida wax looga yeera oo gaaladu ay dhaqaalihii ka jaranayaan kabka miisaaniyadda waxa loogu yeeray ayaa laga jaray maraykanka iyo beesha caalamka waxa loogu yeeray ee gaalada maraykanka iyo beesha caalamka waxa loogu yeeray ee soomaaliya gumaystane dhowaan waxay sheegeen in khilaafka siyaasadda inta uu jiro aysan la shaqaynaynin xukuumadda fila soomaaliya
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka xukuumadda dabadhilifka ah ee yeman ayaa soo masaafursay wakiilkii ganacsi ee maamulka shahaadla dirarka ah ee somalilan kadib muddo laba bilood ah uu ku xirnaa magaalada cadan qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba ayaa lala eegtay saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan ridada waxaana ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal qorshaysan ka fuliyeen afaafka hore ee degmada xudur waxayna beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalkaasi kusoo qaniimaysteen mooto ay lahaayeen murtadiinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa yemen oo soo ceerisay wakiil uu maamulka ciro u dirsaday ciidan wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta dalkaasi ay masaafuriyeen wakiil dhanka ganacsiga u qaabilsanaa maamulka ridada somalilan oo xafiis ku lahaa dalka yemen ninka la masaafuriyey oo lagu magacaabo idriis aadan raage ayaa in ka badan laba bilood ku xirnaa magaalada cadan oo ah tan ay ku shaqayso xukuumadda ridada ee dalkaasi wakiilka ganacsiga maamulka somalilan ayaa lasoo wariyey in saddex iyo tobankii juun laga qabtay xafiiskiisa oo ku yiilay mid ka mid ah degmooyinka magaalada cadan kadib howlgal ay sameeyeen ciidanka ammaanka ee xukuumadda yemen ilawareedyo isugu jira yemeniyiin iyo soomaali ayaa waxay sheegeen in markii idris xabsiga laga sii daayey hore laga soo masaafuriyey waxaana garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee cadan ka qaaday diyaarad laga leeyahay dalka jabuuti ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda cadan oo ku aadan sababta ka dambeysay xarigga iyo masaafurinta la isugu daray wakiilkii ganacsiga maamulka cabdiraxmaan ciro u joogay magaalada cadan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa machad sheegay in aqoonsiga yuhuudda ee somalilan uu ka dhashay weerarkii muqaawamada machadka cilmibaarista italian institute for international political stadis ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in tan iyo markii la aasaasay maamulka sahyuuniga ah ee yuhuudda sanadkii kunsagaalboqoafartaniyosiddeedii uu si weyn ugu taamayay mandiqadda geeska afrika loolankii ilaa kun sagaal boqol iyo toddobaatankii u dhexeeyey yuhuudda iyo masar ayaa warbixintu sheegtay inuu saameeyey sida ay sahaynadu ula macaamilaysay geeska afrika iyadoo xiriir aad u dhow la samaysatay etoobiya oo iyaduna xilligaas xifaaltan kula jirtay masar ka hor kacaankii etoobiya kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii yuhuuddu waxay adis ababa ku lahayd joogitaan diblomaasiyadeed ciidan iyo mid sirdoon oo aada u ballaaran sida uu sheegay machadka italian institute for international political study etoobiya waxay ahayd tiir muhiim u ah istaraatiijiyadda geeska ee sahaynada taasi oo warbixintu ka shanqarisay in ujeedadeedu ahayd in yuhuudda ay xulafo la yeelato dalal iyo kooxo aan carab ama muslim ahayn oo ku yaal hareeraha bariga dhexe machadka cilmi baarista i s b i ayaa isweydiiyey su-aal u dhignayd maxay yahuuddu wakhti xaadirkan u go-aansatay inay si rasmi ah u aqoonsato maamulka somalilan iyadoo og kharashaadka diblomaasiyadeed ee ka dhalan karaa warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in isbahaysiga ay yahuuddu la yeelato dalal ka caawin karaa inay wajahdo cadowgeeda ugu waaweyn gaar ahaan iiraan iyo ururada xulafada la ah ayaa muddo dheer ahaa tiir muhiim ah oo ka mid ah istaraatiijiyadda sahaynada waxaa kale oo warbixintu ay si gaar ah u carab dhowday in yuhuuddu ay daneeyaan xiriirka dalalka ku dhow meelaha ay khataraha amni kaga iman karaan kuwaas oo caawin kara helista xog sirdoon fursado ay ku fuliso howlgallo amni iyo taageero siyaasadeed oo ay kaga hortagto cadowgeeda xuutiyiinta oo howlgalkooda ay ka dhasheen dagaalkii muqaawamada ee toddobadii oktoobar ee labada kun saddex iyo labaatan ayaa bishii luulyo ee labada kun lix iyo labaatan waxay dib u bilaabeen weeraro ka dhanaa sacuudiga waxayna ku dhawaaqeen xanibaad ay kusoo rogeen marinbiyoodka baabulmandeb arrimaha amniga oo keliya ma sharaxayaan ayuu yidhi machadku sababta go-aanka balse markii ay yaraadeen fursadihii yuhuuddu doonaysay in ay ku ballaariso heshiiska ibraahimiyada ay diyaar u noqotay inay qaado tallaabo muddo dheer ahayd arrin xasaasi ah oo diblomaasiyadeed taasi oo ahayd ku dhawaaqista aqoonsiga yuhuudda machadku wuxuu tilmaamay in aqoonsiga somalilan uu muujiyey in yuhuuddu ay diyaar u tahay inay wajahdo dhaleecin iyo khilaaf siyaasadeed haddii ay u aragto in tallaabadaasi ay ka caawinayso danaha amni iyo istaraatiijiyadeed ee ay leedahay haddii aan halkaasi uga baxno warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka mustafa cagjar oo xabsiga dhigay ku dhowaad toban xubnood oo ka mid ah guddiga ganacsatada jigjiga maamulka ay dowladda itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa ganacsatada magaalada jigjiga kula kacaya falaalti caddi ah isaga oo ku qasbaya in ay aqbalaan canshuuro baad ah oo uu dhowaan kusoo rogay ganacsiga magaalada jigjiga oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dhulalka soomaalida sida ay tabinayso warbaahinta waxay wararku tilmaamayaan in maamulka jigjiga uu bilaabay inuu xabsiyada dhigo guddiga ganacsatada ee magaalada jigjiga kadib markii ay si adag uga hor yimaadeen go-aan cusub oo ku saabsan dakhliga magaalada inka badan afartan iyo shan ruux oo ka mid ah guddiga ganacsatada ayay warbaahintu tabinaysaa in la xiray kuwaasoo laga soo qabtay xaafadaha kala duwan ee magaalada jigjiga waxaana dhammaantood la geeyey xabsi ku yaal xero ku taal magaalada jigjiga cabdiwahaab hadalhayntiina caawo waa inaga intaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa booqatay dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay duqaymihii ka dhacay deegaanka farsooley wafdi ballaaran oo uu hogaaminayey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa booqasho iyo sabirsiin ugu tegay dadkii ku waxyeeloobay duqaymo dhowaan cadowgu ay ka geysteen deegaanka farsooley ee wilaayadaasi mas-uuliyiinta ayaa la kulmay ehelada dadkii ku waxyeeloobay duqaymaha cadowga islamarkaana u jeediyey hadallo qalbiga qaboojinaya iyo in ay garab iyo gaashaan mar walba u yihiin intii ay booqashadu socotay waxaa qoysaska la guddoonsiiya deeq lacageed oo loogu talagalay inay ka qayb qaadato daboolidda baahiyahooda degdega ah ugu horeyn waxaa munaasabadan ka hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ikhwaanii ilaahay baa mahadsan subxaana wa tacaala runtii ikhwaanii wax lagu walaaloobo waxa ugu qiimo badan waxa ugu sharaf badan kelimadda laa ilaaha ila allah kulankan khayrka badan oo runtii walaalihii muslimiinta cadowgii deegaanka farsooley soo weeraray wax ku yeeloobay oo dhibaatooyinka iyo dhaawaca ku soo gaaray oo maanta yacnii maaragtay umaradii u soo damqatay oo runtii ku bixinaysa dhaqaalo raggaasi ama dadka muslimiinta ah dhibaatada soo gaartay lagu caawinayo waxay ka tarjumaysaa ikhwaani fillaah mujaahidiinta ama xarakatu shabaab almujaahidiin gacanna in ilaahay cadowgiisii ay marka ay kula dagaalamaysa iyadoo difaacaysa ilaahay subxaana wa tacaala kelimadiisa laa ilaaha ila allah koryeelaysa shareecadii ilaahayna hirgelinaysa gacanta kalena runtii walaalaha muslimiinta mas-uuliyadooda maanta ayaga gacanta ku hayo inay marka ay ku caawinayaan oo ay wax ugu qabanayaan masaalixdooda ay uga shaqaynayaan taana ilaahay baan ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala nebigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkiis wuxuu ku leeyahay mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa tacaadufihim wa taraaxumihim ka mathali ljasadi alwaaxidi ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru اljasadi biاsahri wاlxuma nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa odhanaya mu'miniinta tilmaantoodu sida matalan isu naxariisashadoodii isjacaylkoodii isu damqashadoodii rasuul xasan wuxuu yidhi waa sida hal jasad oo kale wey jasadkaas meel ka mid a hadduu xanuuno isha hadday xanuunto fartu hadday xanuunto jasadka intiisa kale wuxuu isugu yeertaa soo jeedka iyo xanuunka markaas yowi maanta walaalayaal allahan ugu mahadinaynaa runtii dhanka kale waxaan ogaanay cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu soo duulay maanta inuusan wanaag noogu maqnayn inuusan sharaf noogu maqanayn inuusan naxariis noogu maqanayn waxtar noogu maqanayn aan ka ahayn inuuna dhibaateeyo runtii ilaahay qowlkiisa been maha ikhwaani fil allah qur'aankiisii ayaa noo caddaynaya allah wuxuu leeyahay laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum qad badat albagdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay gaalo iyo gaalo la jir murtadiin iyo waxa la mid aho cadowga ilaahay allah wuxuu leeyahy marna ka sugi maysaan inay fasahaadka idinkaga gaabiyaan oo ay idinka haraan ma sugaysaan soo ma jeedin allah wuxuu leey subxaana wa tacaala mar weliba waxay ka shaqeeyaan wax adinka idin dhibay waa kuwaana guryahiina gugubeen waa kuwaana magaaladii maaragtay ganacsigii bay yacnii maaragtay naga dhibaateeyeen yacnii muslimiintii deegaanka ayaa rag iyo haween bay dhaawac iyo dhibaato u geyseen oo barakiciyeen waxaasoo dhan walaalayaal cadowga ilaahay siduu qur'aankiisa noogu sheegay subxaana wa tacaala inaynan fasahaad nooga gaabinaynin inaynaan dhibaatayn anagana dhibaataynaynaan aynaan nooga gaabinaynin ayuu ilaahay caddaynaya subxaana wa tacaala ikhwaani marka waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala xaqa hana waafajiyo gaaladan ilaahay ha jebiyo way jabeen ilaahay gaala waa jebiyey maanta way daaleen way rafaadsan yihiin sooma jeedin ikhwaani fillah ilaahay nasrigiisa waa dhow ikhwaani fillah هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ugu dambayn waxaa munaasabadaasi ka hadlay sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose isagoona gebagabada kelimadiisa ku dhawaaqay lacagaha ay ugu talagaleen dadka ay waxyeeladu gaartay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا إلهي سبحانه وتعالى أمها نقينا naga dhigay dad muslimiin ah ahlu tawxiid ah hoos haarsanaya kitaabka ilaahi subxana wa tacaala bacd alxamdulilaahi waxaan u mahadnaqayaa jazaakum allahu khayran khiyaarta kelimaadka quruxda badnaa halkan ka soo jeedisay odayaasha iyo culummada iyo waxgaradka kale ilahi subxana wa taala miisaanka xasanaadka allah u saaro ilahi subxana wa taala waxaan ka rajaynaynaa oo alla weydiisanaynaa in cadowgaas saa'ilka ah ummadda muslimka uu ka qabto ikhwaani ugu horreyn waxaan idinkaga tacsiyeynaynaa oo idinkugu soo booqannay culayska idin gaaray ee cadowgu idin geystay saa'ilka ah waana wax la ogaa oo dadka muslimiinta inay u geysanayaan maxaa yeelay iyaga waa gaalo annagana muslimiin aan nahay wax badanaa naga dhexeeyo oo cadowtinimo ah dad hadday mar cadow isu yihiinna ogaada cadow hadday mar isu yihiinna caani iyo biyo isma siinaayaan wax naxariis ah ee inoo hayaan ma laha ilahi subxana taala noo sheegay marka dhibkaas idin gaaray ilahi subxana taala idinkaga idin booga dhayo dadkii ku hanta beelay ee muslimiinta ahaa ilaahi subxana watacaala waxa weyaan bedel khayr qaba allaha siiyo dadkii dhaawacmay ee qaarkood waxa weyaan dhaawacii ka soo gaaray dhibkaasi la jiifana ilahi subxana wataala ha bogsiiyo ilahi subxana watacaala bedel khayr qaba allaha siiyo intaa kadib waxaan rabay dhowr kelimood inaan insha allahu tacaala kusoo koobo hadalkeeya gaalada maxay naga rabaan hadafkooda ma inay guri dumiyaana ama hanti ay baabiyaana maxay naga rabaan waxaa ummaddan loo colaadinayaa hadafka ay ka leeyihiin maxay tahay ilahi subxana watacaala noo sheegay hanti inay baabi'iyaan hadafkooda kelimaha ogaada wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an waxay naga rabaan inaan gaalowno ciyaadan billaahi inaan ilahi subana tacaala ku kufrinno inaan naar la galno qiyaamo sidii ilahi subana tacaala ugu kufriyeen ee u diideen kitaabkii ilahi subana tacaala allihii khaaliq ahaa say u diideen ee u kufriyeen inay koonkan ku caabudaan ayay nala rabaan saasoo kale aan noqonno soo kama weyno marka waxaana laga raadinayo soo kama weyno guri la burburiye iyo moogtahay qof hurdaayo gantaa lagu soo tuuro soo kama weyno waxay naga raadinayaan ogaada diinta aan haysanno waa reersomaalkeenni waa waxa ilahi subana tacaala aan la hortegeyni muslimiinaan nahay ilahi subana tacaala koonka markuu khalqaayey wuxuu noo keenay wuu noo abuuraya wuxuu noo keenay inaan caabudno soomaali intaasay dagaalamaysay oo qabiilqabiil ay u dagaalamaysay laakiin maalinkii sharciga ilahi subxana watacaala la tadbiiqiyey oo dadkii ay qaboobeen oo qabaa'ilka soomaaliyeed ay walaaloobeen ay gaalo ku soo duushay maalinkii waxa weyaan kitaabka ilahi subxana wataala ay tadbiiqiyeen oo ilahi subxana wataala kitabkiisa isku xukumeen ay gaalo ku soo duushay maanta miyaa mudannahay in dowlad noola yabyabo iyo dasaatiir iyo wax noola xariiqay miyaa mudannahay maanta mase shaliyay ahayd inkastoo dadka muslimiinta ah mar kasta wax weyan aysan mudnayn gaalo inay wax u yeedhiso laakiin caqliga saliimka wuxuu keenayaa in lakala dhex galo maalinkii wax weyan dadka isdilaayeen maanta waa la walaaloobay oo mugtay qabaa'ilada soomaaliyeed isdhex maraayaan oo mugtay isdhex degan yihiin oo daris ay wada yihiin maanta miyay gurmad u baahan yihiin mashalay markay isdilaayaan caqliga saliimka wuxuu keenaya maalinkaas ay mudnaayeen inkastoo waxa weyan gaala annaga wax naga dhexeeya aysan jirin ikhwaani marka gaalada hadafka ay naga leeyihiin iyo ulajeedkooda inay guryo gubaan dad masaakiin ay idbarakiciyaan waa waxa ay u taagan yihiin tusaale waxaa noogu filan waxa weyaan waxa qaso ka socdo tusaale waxaa noogu filan meelaha waxa ka dhacay hortiina ka dhacay meelo badan dad badan oo masaajid ku cibaadaysanayo oo ilaahi subxana watacaala caabudaayo oo masaajidkooda fadhiyey oo leh mugtay curdan iyo cirhoro leh ayay gantaalle ku garaacayeen shabeellada hoose waxyaalaha ka dhacay goobjooga u hedeen deegaanada garra hadda ay degan yihiin waxa ka dhacay goobjooga u hedeen waa ogeedeen intad masaajid ku jiro inta loo imaaday baas lagu bilbili jiray waa ogtihiin ikhwaaniya marka ogaada waxaan iyo wax ka weynayn gaaladan lama agan yihin haddaanan iska dhicinin haddaan lasu kaashanin oon laska dhicinin oo mugtay xabadaha mugtay aan lagala hortegin waxaan wax ka weynayn laga maagan yahi ogaada raasumaalkeena waxay rabaan inay naga baabi'iyaan diinteena inay naga baadiyaan ay rabaan gaala inay naga dhigaan ay rabaan annagana waa diidnay qodobkaas insha allah tacala waxaan rabay dadka odayaasha ah inay ku baraarugaan waxaa kaloo insha allah taala dhihi lahaa reerka garre jazaahum allahu khayran wax badanaa u soo joogteen maanta maanta waxa weyaan reer garre mogtahay dadkooda barmigeedii ahaa oo la laayo hantidooda oo la baabi'iyo miyay ku sabraayaan ya ma af keliya waxa weyaan oga sabraayaan maanta waxaa suuragal ah ikhwaani maanta dadkii shalay deegaankaani dhibka u geystay dad iyaga ka dhashay inay soo horkaceen aa suuragal ah dadkaasi marka damiirkooda iyo dadnimadooda waxay gaarsiisay yah deegaankii ay ku dhasheenoo waalidiinta ay degan yihiin ehelkooda ay degan yihiin inay gaalo ku soo horkacaan inay maraykan ku soo horkacaan inay cadow aan u naxariisanaynin ku soo horkacaan oo damiirkooda maanta gaarsiiyey ilaah idinku dhaarsha balfiiriya dadkaasi bal ilaah idinku dhaarsha ka warama garre maanta waxaa la gudboon dadkii dhibka gaarsiiyey ee deegaanka waxaa dhib u keenay ka aarsadaan wayna awoodaan way ka aarsan karaan way ka aarsan karaan wayna u orgudi karaan wayna taayihiin waana joogaan garra maanta intaasaa la gudboon qaniyaha qaniyay kaafujiso ficilaa laga rabaa af maaha reer garra waxaa la rabaa ficilaa la rabaa inay dadka masaakiinta ah ee dhibka u gaaray inay u argudaan cadowgaasna ay ka aarsadaan diintiina difaacda dugsiyadiina difaacda masaajidiina difaacda diintii ilahi subhana watacaala waxaan kor yeela reer garra intaasaa dhihi lahaa jazaakum allahu khayran wa akhiiran maanta waxaan u soo booqannay oo deegaanka idinkugu imaanay dadkii muslimiinta ahaa ee cadowga waxa weyaan dhibka u geystay ee dhaawaca u geystay inaan soo salaanno booqanno waxaa noo weheliyo maadaama xoogo culeys dadka u soo gaaray ee cadow ilahi subana wataala iyagoo guryahooda hurdaayo habeen deegaankooda degan gantaallo ku soo tuuray kuwa xiyeloobi dadkaas inaan salaanno kadibna waxa weyaan wixii daawo ah insha allahu tacaala ay ku kaalmaystaan aan gaagaarsiinaan rabnay insha allahu tacaala dadkaas marka magacyadooda aan yeerin doonnaa insha allah dadkaas waxaa ugu darnaa qoos xoogaa culeys u gaaray hooyadii reerkaasna ee xoogaa ilaa hadda ay xanuunsan tahay oo mugtay dhaawacii soo gaaray ilaa hadda ay la jiifto carruura hataa dhaawacantay ilaa iyo afar carruur meelahaas ama saddex carruur ay dhashay ayaa dhaawacmay dadkaasaa insha allah ugu darnaa dabcan dadkaas waxaa insha allah tacala aan ugu talagelinaa gaarsiinaynaa gabadhaasi inay ku kaalmaysto daawadeeda lacag dhan laba kun oo doolar ilaahay ha u barakeeya caafimaad siraan allah siiyo raxmaan macalin cabdi iyadana sidoo kaleeto gabadhaasi iyadana culeys ayaa gaaray hadda ka horna baangaraf way dhaawaceen iyo cadowgaas haddana waxa mar labaad ee gabadhaas ku dhaawacantay iyadana waxaa ugu talagalin lacag lix boqol oo doolar ah dadka kale iyagana culeysku soo gaaray xoogaa qaarkood hadda xoogaa ay yararoo yihiin insha allahu tacala ilahi iyagana waxaan ha caafiyo dhiigga ka daatayna mid ilaahi subhana watacaala maalinta qiyaame janno uga helaan allah uga dhigo waxaa ugu horreeya naanow abuukar laba boqol oo leeyahay maxamed cali aadan laba boqol oo door aadan cabdiraxmaan cismaan laba boqol oo door faadumo xaaji ibraahim laba boqol macalin cismaan maxamed ibraahim laba boqol oo door aadan xasan cali laba boqol oo door bulcadde ibraahim madgaab laba boqol oo door dadkaas intaasaa ugu talagalin waxaa dhici karta inaan baahidooda wada dabooli weynay marka bedel khayr qaba allaha siiyo insha allahu tacaala gaaladaasna allaha jibiyo cadowgan waxa weyaan ilaahi subhana watacaala waxa weyaan ummadda ha ka badbaadiyo intaasaan rabnay insha allahu tacaala salaanteena iyo ujeedkeenu ahaa hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam cala nabina guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen khamiis ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى